سيدنا محمد وعلى آله وsaxبiه أجمaعين fadhigu inoo furan yahay waxaanu ku furan doonaa aayado qur'aana oo karima waxa inoo akri doonaa xildhibaan ufsiye ilahay anagu anfaco aayadaha qur-aanka ee karimka waxaynu u ballansanay maanta mooshinadii la keenay golaha iyo la taliyaha sharciga jawaabtiisii waxaa golaha aada aragtaan marti badan oo karaamo kule wadanka madaxweyne ku-xigeenkii hore jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan oo cali iyo guddoomiyihii ku-soomiyihii guddoomiyaha guurtida iyo xaaji cabdi waxay ga codsadeen inay kelimad golaha ka yidhaahdaan waxaan filayaa xaaladaha taagan awgeed ayay ku yimaadeen marka waxaan jecelahay inaan kelimadaas siiyo labadaa oday xaaji cabdikariim iyo cabdiraxmaan awcali
bismi illaahi araxmaani araxiim allahuma salli calaa maxamed dembigeenna eebbow dhaaf kii waalidiinta eebow dhaaf ka muuminiinta eebow dhaaf khaatimadeena ereebow khatimku khayr ku khatim waxaan idin leeyahay horta golahu baarlamanka hadduu guursa yahay iyo hadduu wakiilla yahayba ha ogaadeen oo ha fahmeen waxayna saaran saddexdii ninee meel marayaba nebigii nin buu madax uga dhigay naf kaloo ilaahay abuurayna waa mas-uul buu waxa ugu liita ninka naftiisa ka mas-uula ee waxa xun ka dhowra ee waxasan ku dadaala bini aadan baynu noy waa gafaynaa waxase la doonayaa in laga toobad keena waxaa la doonayaa golayaasheennu waxayna saaran inaynu garanaa xili ilaahay baa koow ah oo ninkii madaxa wuu loo gartay ama ilaahu gartay ama aadamuhu ninbaa aqoontiisa inuu ku dadaalaa inuu sabataliyo inuu caytamo inuu buuq kiciyo inuu wareer jeclaado ninkaasi aakhiradiisii buu luminaya sharafkiisii adduunkana waa luminaya horta caam ahaan goroyowgeen xilkayna saaran ee agoo ilaahay xaggiisa leh ee agooma leh ee curyaan leh ee caalimiin leh ee dhalinyaro leh ee haween leh waar aan garanno oo aan dadaalno oo inagu is-ogolaano oo inagu ficil dhexdeennaha ka saara inaynu golayowgu isticlaadaan wey hadduu guurtu yahay iyo hadduu baarlaman yahayba oo kala xisoodaa kala xisoonnaa kolkaynu inagu mid noqonno ayaynu dadkana anfacayna dalkana anfacayna oo ka daynaa carta iyo carta yay soo gelin inaga daaye adeer inaga daaye inta cimrigeenu joogaa waa waxyal anaa idinku daaweyn baanu malaynayaa jamhuuriyaddanba nin golaha imanaya oo kale boqol iyo toddobiyo toban baan filayaa maanta inaan joogo maanta waa wada sheegaya dee awal maa wada sheegi jirin waayo koonfuri intaa in eeg bay ku baabaan kabiira waxay u liidataa kolkay ri ruubatay dhiiri ka bixiso ay orisaa ay nima wax qabta ismoodaan xeer howsaadkeenna iyo xeerka gebigiisa iyo muslaxaa ilaahay dabadhigay xukunkii shareecada kitaabkii qur-aanka ahaabaa muslaxa la baaldhiga muslaxaa la baaldhiga qalila xirsano wuxuu yihi boqol iyo afarta buu ku dhintay inuu xigso guuleed saalib wuxuu yihi caaqilmoha waxaa ragga u lita buu yidhi ninka gartiisa un udhinsada ninkaas ab- inuu aqoon dheeriyey buu ismoodayaa buu waa se hallad garta raggaa dadka waa loo jajabnaadaa taada adoo garla haddaanad dhulka dhigin wanaag dhalan maayo haddii dhan la isu wada raaco qallooca wanaag oo hadhow baa la soo noqdaa waa la susan karaa hadday car iyo car gaadho la isu dhabarkeediyase waa sida lagu baaba'aa horta goroyowga ha laga ilaaliyo guudkeenna kala jabka oo xidhiirka ha la raaco hadduu xidhiirka qalloocu ka yimaado ha loo wada dilo miyir ha loogu taliyo war kala hagaagsan ha la yidhaaho intaas waa iga wacdi heerkaynu maanta maraynaa heer lagu tunta maaha rabbigayna iminku caalamkii inoo soo jeedinaya inkastoy hagari naga galeen meel dadkii aynu wacdii lahayn aanahayna dhexdeennii weeye nin walbaan dulqaado oo arrinkaas sidatay waa idiin ducaynaynaa inaad dhulka dhigtaan wey ilaahay waa iga aqbalayaa raggiinaas oo dhammi idinkoo dhalan baan rag aqoona dhex fadhiyay aniga taydoo ha noqotee rag aqoonaan dhex fadhiyay haddaan nin ogolaanin waxaan qaban qaadan laba haddii la ysu qabto qolowni waa inay tanaasusaa waa in la ysu tanaasu ta laga saaraa waxaan u dhaafayaa arrinkan maanta jooga waa wax fudud wax isqabatay madaxdii haddaanu gooni ula shirshirray golahay kala maarmi waayeen wax caam ay maqlaan goluu oo la ogolaadaan ilaan golahay kolkii hore xumaa nimbeyn buu ku beeray arrinkiisii oo n golaba inay toosantay iyada la ahayd waxaanu iyaga nidhi ka dega oo isu tanaasula oo saaxiiba oo wada socda waa naga ogolaadeen idinka golaana waxaanu idinka doonaynaa labadii xaafadood ee u kala tabteen inaad mid noqotaan wanaag doona oo isku mid ah shalayta nin baa nin annagoo ag joogna caagad biyo allaabta kaga dhuftay sidii munaasibku ahaabaa ninka magaciisii garan maayee ninka buu noqday waa ninkan waalan qabta un buu idho ma celin hadduu ninku caayo ood adiguna caydo dee isku taag baad hadduu ku qato waa inaad adigu ka xishoontaa malaa'igtaa ku raacaysa ummadda shicibkaa ku raacaya ilaahay baa ku raacaya ninkaa cayda ka xishooday cabdiraxmaan awalina ha ahaatee nimaan isu kay qaawin mala waa cabdiraxmaan kaa ii xiga kolku dhamaystay qoladii aag joogtaan waa ninku cabdiraxmaan aw cali miyaanu hayn maya waayo haa la yidhi danuga baxaan ha iga dhargay waxa sharafku iyo baawarka qaataa ninka cayda aan celinin car wallaahina waxaa kugu samayn iyo wallaahina waxaa kugu way isku taagoo malaa'igta ka baxday meeshii shaydaan baa soo galay walaalayaal horta isu dulqaata arrinkan maanta aynuu fadhina aanu soo noqdo waxaanu garanay saddexdaa nin ee walaala ahi inay mid ahaadaan waa naga yeeleen waxaa xiga wixii falamagura ama qaynuuna ee hoose waynu u fadhiisanaynaa waa dhammaynaynaa goluhuna inuu naga yeelo toddoba casho oo fasaxa inuu galo qodaxdan iyo shilintana aanu ka dhammayno dabadeedna halkan ka khudbadeeyaan insha allahu waa tacaale ayaanu idinka codsannay golahaanu ka codsannay markaa
aan
aadkii cabdi uu mahadsan yahay cabdiraxmaan oo cali maxaad ku daraysaa kelimadu intaasay ku dhan tahay waana hadalka ergadana waa laga aqbalay fadhiguna wuu inoo xidhan yahay
dambigeenna allah adda dambigeenna allah maxaa adda jidee golihii jiray allah idinka yeelo anigu waan idin aqaan rag khiyaarabaad Allahayna waa. Taasi wadaanana khayr Allah ku qadar. Istifaaqi iyo heshiis